faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryam mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed boolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan calays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakr naam radio cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan waa radio cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa warka habeen aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo magaalada sawey caasimada waddanka etoobiya kulan kula qaatay ra-isul wasaaraha waddanka kanada
xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta meel mariyey sharciga hantidhowrka qaranka xubno ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo kasoo horjeesta sharciga batroolka oo shal uu siixay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo sheegay in jubbaland khatar ka daran dagaalamayaasha al-shabaab ka soo wajahday dhanka dowladda federaalka soomaaliya ciidamada amniga jubbaland howlgal laga hortagay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee geenaysa dhooble ka bilaabay gudaha degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland
saraakiisha ciidamada koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay inay soo furteen xoole ay dagaalamayaasha al-shabaab xoog uga haysteen dadka degmada waajid ee gobolka bakool
ciidamada ay dowladda federaalk soomaaliya aageyso gobolka gadowe maamulka jubbaland oo sheegay inaysan haysan amar ay ku soo qaban karaan mas-uuliyiinta ka mid a maamulka jubbaland maamulka gobolka gado oo sheegay in haddii ay dowladda kenya joojin weydo faragelinta ay ku hayso gobolka ay ciidamadu ku amrayaan inay weeraraan waddanka kenya
faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaysa gaari ay saarnaayeen dhalinyar ciyaartoow ahaa oo maanta ku rugmay duleedka magaalada caynaba ee somalilan
intaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka habeen ee caawa balse iminkii haata
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibada dhegaysanayo waa habeen axadda isnay soo gelayso sagaalka bisha labaad ee february sannada labaatan labaatan warsasoore caawa shirmaako sule si wajana waxaa caawa inkugu warrami doona saabiran xasan maxamed iyo anigu xasan axmed maxamed iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maantay magaalada addisababa kulan kula qaatay ra-iisul wasaaraha waddanka kanada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shirdoceed kula yeeshay magaalada addisababa ra-iisul wasaaraha dalka kanada mudane justin tridu waxa ayna ka wada hadleen sidii soomaaliya iyo kanada ay u yeelan lahaayeen iskaashi dhinacyo badan oo waxtar leh labada dal kanada waxa ay martigelisay soomaali badan oo haatan kaalin mug leh ka qaadata horumarka labada dal waxaana uga mahad celinaynaa fursadda nololeed iyo waxbarasho ee ay la garab taagan yihiin markii ay dalkaasi tageen xubno ka mid a golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa kasoo horjeesta sharciga batroolka oo shalay uu siixay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maalinta shaleed ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu siixay sharciga batroolka oo madax xoogan uu ka taagan yahay ayaa waxaa arrintaasi kasoo horjeestay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan mahadsilaas oo ka madax xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa uu saxafyada kasoo saaray sharciga batroolka isla u siixay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo war-saxaafeed kasoo saaray xildhibaan mahadsilaad oo ka madax xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa u qornay sida tan sharciga batroolka ee aqalka sare baarlamaanka soomaaliya uu soo gudbiyey sideedii bishii januwari sanada labaatan labaatan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajin u siixay sideeda bisha february sanada labaatan labaatan soo maray habraaca sharcidejinta dalka kuna waafaqsanayn dastuurka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya ku socotaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku socotaa gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ku socota gabyaqaanka guud ee dowladda federaalk soomaaliya og gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya og wasaaradda batroolka iyo macdinta dowladda federaalk soomaaliya og shirkadaha saamaynta ama danayaasha batroolka mudane madaxweyne sida ku cad qodobka siddeetan iyo toddobaad ee dastuurka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo soomaaliya waa madaxa jumhuuriyadda federaalk soomaaliya ilaaliyaha iyo horumarinta mabaadiida asaasiga ah ee dastuurka kumeel gaarka ah oo xil kasta u gudanaya si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada kale ee jumhuuriyadda federaalk soomaaliya shareecada ka sokow dastuurka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya waa sharciga dalka ugu sarreeya isagu ayayna xukuumadda u hoggaansamaysaa wuxuuna hagayaa halabuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qeybaha dowladda oo dhan sidoo kale golayaasha baarlamaanka soomaaliya waa hay-adaha sharcidejinta ee dalka ugu sarreeya waxayna mas-uuliyadda sharcidejinta u gutaan si waafaqsan madaxa afreed ee dastuurka ee ku saabsan habraaca sharcidejinta heerarka qaran ayadoo sidaas ay tahay ayuu golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya wuxuu soo gudbiyey sharciga batroolka oo taisis uu yahay gasbi toban laba kun iyo labaatan kuna taarikhaysan lixda bisha januwari sannada labaatan labaatan kadib markii fadhiga golaha ay soo xaadireen siddeed iyo labaatan mudane afar labaatan mudane oo keliya ogal ugu codayeen halka afar kalena ay diidmo ugu codeeyaan haddaba codayntaasi waxay khilaafsan tahay dastuurka iyo hanaanka sharcidejinta dalka qodobka toddobaatan iyo lixaad farqiisa labaad dastuurka dowladda federaalk soomaaliya oo xeerinayaa sida tan haddii aan dastuurka si kale u sheegin go'aanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ahi waxa ay ku ansaxayaan codad aqlabiyad leh marka la eego tirada guud ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee kulankaasi fadhiya sida ku cad qodobka shuruucda aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya soo gudbinaya waxay ansaxayaan markay ogolaadaan ugu yaraan siddeed iyo labaatan mudan oo xubnaha aqalka sare ah sidaas daraaddeed sharciga sooma marin habraaca sharcidejinta dalka mana waafaqsana dastuurka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa sharci darro ahayd codayntii loo sameeyey soo jeedintii mooshinka mudanayaasha aqalka sare ay kulanka bilowgiisa ay ku dalbadeen in sidiisa loo qaato waxbana aan laga badan sharciga ee golaha shacabka soo gudbiyey isagoo aan waxba laga badin sidaas iyadoona khilaafsan yahay xeeraasaadka aqalka sare sida ku cad qodobka soddon iyo afraad farqiisa lixaad xeeraasaadka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sidoo kale sharcigan waxaa diiday xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ku matala mid ka mid a dowladaha xubnaha ka dowladda federaalk soomaaliya taas oo sabab lagu diri karo anshaxa iyo dhaqagelinta sharcigan sida ku cad qodobka toddobaatan lixaad farqiista labaad ee dastuurka dowladda federaalk soomaaliya ee kumaalgaarka ah sidaas daraaddeed mabaadida sharcigan uu leeyahay dadaloolo badan oo dastuuri ah waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddoonka aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi in sharciyada batroolka dib loo soo celiyo golaha aqalka sare si loo marsiiyo habraaca sharci dejinta sida ku cad dastuurka kumeelgaarka ah iyo xiraasaadka golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa gariiqaanka guud ee jumhuuriyadda federaalk soomaaliya inuusan ku soo saarin sharcigan faafin rasmi ah ilaa inta laga marsiinaya habraaca sharci dejinta dalka haddaba annagoo ah mudano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya haddaba annagoo ah mudanayaal ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaan ugu degaynaa shirkadaha caalamiga ah iyo waddamada shisheeye ee daninaya maalgasha kheyraadka soomaaliya inaysan ku kadsoomin cuskashada sharciyaadkan batroolka aan weli aan noqon sharci meelmar ah oo waafaqsan dastuurka kumeelgaarka dowladda soomaaliyeed ugu dambeynteen waxaan si qeexayna u sheegaynaa in heshiis kasta oo aan ku salaysanahay sharci soo maraya golayaasha sharcidejinta baarlamaanka soomaaliya si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya uu yahay wax kama jiraan sida ku cad cid kasta oo ku lugilatana ay ku kacdo boob iyo xatooyo hanti qaran waxaana la tegsan doonaa sharcida dalkeenna iyo xeerarka kale ee caalamiga
wasiirka wasaaradda amniga jubbaland ayaa sheegay inay jubbaland khatar ka daran dagaalamayaasha al-shabaab ka soo wajahday dhanka dowladda federaalk soomaaliya warkan waxaa si anbaqaadaya xasan axmed maxamed wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur jan oo ku sugan saldhig ciidamada daraawiishda jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada badxawe ee gobolka geday maamulka jubbaland ayaa si faafaan uga hadlay xaraggii magaalada caasimada ah ee muqdisho lagu geystay islamarkaasna ay xirtay dowladda federaalka soomaaliya soddoniyo kowdii bishii oktoobar ee sanadkii tagay ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka cabdirashiid xasan cabdinuur jan oo shir jilaad ku qabtay magaalada badxawe ee gobolka geday maamulka jubbaland ayaa ka hadlay xaraggaasi wuxuuna sheegay in madaxda dowladda federaalk soomaaliya qaybo ka mid ah ay amar ka dambeeyeen xaraggaasi islamarkaasna aysan ku dhammayn dhammaan xaragga dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiinteeda sida madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan caali kheyre dhammaan hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya waxau sheegeen shakhsiyaad kooban oo qayb uu ka yahay madaxweynaha taliyaha haydan maskuudda sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo dad gaar ah inay ku lug lahayn xarga magaalada caasimada ah ee muqdisho lagu geystay islamarkaasna aan wax aan loo dulqaadan karin lagu hayay magaalada caasimada ah ee muqdisho cabdirashiid xasan cabdinuur janan waxa uu sidoo kale u sheegay in habeeraata aysan jirin wax lagu xirxiran dowladeed oo lagu hayay xarun khatar badan ka imaan karta oo dad shacab ay leeyihiin islamarkaasna ku yaala degmada hulowaa ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah muqdisho oo si gaar ah suuqa xoolaha cabdirashiid xasan cabdinuur jan waxauu ka hadlaa dagaalkii maalin ka hor ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa jubbaland ku dhex maray magaalada beledxawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland wuxuuna sheegay arrintaasi ay tahay dhibaato islamarkaasna loo baahnayn in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay abaabulaan dagaal beeleed aanan suurtagal lahayn in arrintaasi ay ka aamusaan waxuu sidoo kale uu sheegay in beledxawa waqti hore al-shabaab laga xoreeyey islamarkaas aysan ka jirin adnadarro gacantana lagu hay doono islamarkaasna ay la dagaalami doonaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay geysay degmada beledxawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland waxau sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya madaxdeedu ka dalbaday in waxan ay ka waantoobaan islamarkaasna ciidankan la geeyey beledxawe luuq doolow dib loogu celiyo magaalada caasimada ah ee muqdisho ama la geeyo deegaanada kale al-shabaab gacanta ku hayaan si ciidankan ay uga saaraan xarumaha al-shabaab gacanta ay ku hayaan oo ku yaalla qaybo ka mida deegaanada jubbaland lagana dhigay qof dembiile ah oo dembi loo haysto dad shacaba dhibaateeyey hibrowkankan waxyaala noocaas oo kaleeta ah waxaan rabaa inaan xasuusiyo shacabka soomaaliyeed iyo qof kasta oo codkiga maqlahaya intaba shaksiyan cabdirashiid ahaan waxaa muqdisho tegay qabashadeedii ka hor bishii lixaad labaatan iyo toddobadeedii anoo ka tegay magaalada kismaayo caasimadda kumeelgaalka ee jubbaland waxaa garoonka igu soo dhaweeyey xildhibaano iyo wasiiro dowladda federaalka soomaaliya ka mid ah waxaan degay xarunta lamasada qaranka soomaaliya waxaan joogay ilaa bishii toddobaad sideedeedii waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxaa cabdullaahi farmaajo muddo laba jeer ah owlow mid waqti ka mid ah jaanis aada u dheer aan isku helnay madaxweynaha oo aan ka wada hadlaynay qadiyad ku salaysneed inta badan doorasho la rabay inay ka qabsanto jubbaland iyo aragtiyo kala duwanaa oo dowladda dhexe iyo reer jubbaland u dhexeeyey waxaan dhex deganaa taliska saa hore u sheegay mas-uuliyadda qaranka oo saraakiishiisu ama hay-adda saraakiisha u sameysay aan kulanay muddo ayada nafteeda ilaa dhowr jeer ah oo aan wali isla deganin oo aanan deganeyn hoteel oo aan deganaa guryo ku dhex yaalay xarunta hay-adda mas-uuliyadda waxaan kasoo tegay bishii toddobaad sidaan horeyba u elay sideedeedii waxaa dib laygu qabtay aniga oo safar ah xamar ama muqdisho garoonka aadan cadde bishii sideedaad soddon iyo koodeed bishii toddobaad marka haaf ka mid ah waxaa isweydiisle bishii toddobaad haaf ka mid ah iyo bishii sideedaad oo soddon iyo kowdii ay ku ekeen maraysay oo la i qabtay miyaan dambiile ku noqday mana ahayn marka hore dambiile madaxda qarankaan la kulmaaya xarunta dowladdan deganaa taas walka shacabka soomaaliyed waxay fahmi karaan iyo qof kasto oo xaqiiqiyan arrimaha soomaaliya ee ka warqabo wixii aan ku xirnaa dembi ummad shacabka soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka midana aan ka galay inaysan ahayne inay ahayd barnaamij siyaasadeed qadiyad siyaasadeed oo dabcan aanu ku kala aragti duwaneen sidai wax u rabtay dowladda federaalka soomaaliya iyo sidai shacabka reer jubbaland ee dantooda iyo masaxadooda ahaado ay wax u rabeen aragti kala duwan ay noqotay waxaa markii soo baxday in aani markii la qabtay aan igeynin wax harun dowladeed ah hal maalin guryo madaxda dowladdu aysan tegi karin xaqiiqiyan riski ah dad shacaboo soomaaliyeed ay dhisteen xaafado duur oo ku yaallo dowladdu aysan kontaroolin baa usbuucyagu guri la igeynayo laygu hayay ma garan karo waxaa la igu wareejinayay dabcan guryo xaafadda xamar ku yaallo oo inta badan weliba ka mid ahaa guryihii lagu hayo wax inta badan xaafadda hurwaabay ahayd kolba maalinba guri in la igeeyo waxaan kaloo rabaa inaan xaqiijiyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo meel aan ku xidhanahay kuma soo horin wasiirka amniga oo isku bahda ahayn ma uusan ogeyn meelaan ku xidhanahay shaktiyaad yaroo kooban oo taliyaha nafsuudda qaranka qaad yaasiin kulane oo baawar aada u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyey aan dhihi karo oo ama ku xirtay ama wixii dawladda iyo munaasabadan ay ku burburtay in raad badanoo ka mid ah ayuu ku shaqaynayo aragtida ii muuqanayso cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo baxsadka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa sida warar kala duwan ugu soo gaareen waxaa uu hoteel ku yaala magaalada mandheere ee gobolka qoyi bari waddanka kenya ku ilaaliya ciidamo kiyaana dowladda federaalk soomaaliya ayaa dowladda kenya hore uga dalbatay in loo soo gacan geliyo cabdirashiid xasan cabdinuur janan si loo maxkamadiyo sida lagu daabacay wargeyska daldaila nation cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa waxauu degan yahay hoteel ku yaala magaalada mandheere islamarkaasna hay-adaha amniga kenya ay ilaaliyaan afar iyo labaatan saac lasoo dhaafay isagoo ciidamo uu too lagu arkay duleedka magaalada badaxaw ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland saldhig ciidamada daraawiista jubbaland halkaasi ay ku leeyihiin sidoo kale wargeeska waxa uu sheegay in xiriirka labada dowladeed ee soomaaliya iyo kenya markii hore ugu xumaa uuna sii xogaan karo sabab la xiriira arrinta cabdirashiid xasan cabdinuur janan wargeeska oo soo xiganaya xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda dalka kenya mari okoma waxa uu sheegay in kenya aysan hogaamin karin in dowladda federaalk soomaaliya loo gacan geliyo wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda dowladda kenya waxa uu sidoo kale u sheegay in arrinta la xiriirta cabdirashiid xasan cabdinuur janan ay go-aamin karaan keliya ciidamada amniga ee ku ilaalinaya hoteelka uu ka degan yahay magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya ciidamada amniga jubbaland ayaa howlgal laga hortegaya ciidamada dowladda ay geynayso dhobley waxay ka bilaabeen gudaha degmada dhobley ee gobolka gudo ee maamulka jubbaland sida warkan uu ku faahfaahinaya cabdimajiid cabaas aadan fantastic ciidamada daraawiishta ee ku sugan magaalada dhobley ayaa maalmahan waday howlgallo ay ku baxsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab howlgalladan ay ka sameeyeen inta u dhexaysa magaalada dhobley tuulada haawina iyo taabto iyagoona halkaasi ku fashiliyey miinooyin ay halkaasi geliyeen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa gaashaanlo dhexe haybe axmed cabdulaahi waxa uu ka warbixiyey qaabkii ay u sameeyeen howlgallada waxaan wadnay maalmahan howlgallo ka dhana cadowga deegaanka awalba aan aan kala dagaalamaynay xarakada al-shabaab waxaan howlgallo ka samaynay waddada udhaxaysa dhobley hawina taabto inta udhaxaysa maalmahan howlgallaaan ka samaynay waddadaasoo nimanku ay ku dhuumaalaysanayeen oo dad shacbana ay qaraxyo ugu geysteen marka insha allahu sida ilaahay aan ka rajaynaynay bay noqotay inta badan waan ka guulaysanay dhinaca kale gaashaanla dhexe heybe axmed cabdulaahi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay howlgalladaasi lagu qabqabtay ragga ay uga shakiyeen inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waxyaabooyin muhiima u iyaga u ana waan soo qabanay ay ka mid tahay miino ay waddada dhigeen miinooyin ay waddada gashadeenna waan ka qarxinay wax dhibaato oo ciidamada ku gaaray oo waxyeelayina ma jiraan marka sidaasay tahay waxaan samaynaynaa waxaa noo qorshaysnayd oo kale inaan ku darno maalmahan howlgallo kale howlgallo kale inaan ku darno howlgalladii aan sii xoojino taasoo iyadana diyaargaroow kale aan wadno diyaargarowgaasoo aan ugu diyaargaroobayno cadowga jubbaland maaha al-shabaab keliya maanta ma ahan cadowga jubbaland al-shabaab uu ka batay cadow badan bay jubbaland yeelatay waxaa ka mid ah dadkii soomaaliyeed een doonaynay inaan garabsanno laftooda waxay noqdeen in la iska ilaaliyo ay maxaan ku idhahdaa ay dantu ogolaatay cid kasta oo inay wax ku yeesha rabto ama jiritaankaaga inay wax u dhinta rabtahayna waa cadowgaaga waan la kulanay meel u jirta haawina u jirtaa afar kilomitr oo haawina dhinaca dhobley ka ah waan ku kulanay miinay dhigeen miinadu way qarxiyeen ayagaa qarxiyey iskood u qarxiyey oqoontooday ku qarxiyeen wax dhibaato oo inoo geysteenna dhib miinadaas inoo geysateena ma jiraan taliyaha amniga ee dhobley heybe axmed cabdulaahi ayaa dhanka kale ka hadlay qorshaha ay leeyihiin ciidamada daraawiishta ee jubbaland kaasi oo ah inay sii xoojiyaan howlgallada uu sheegay inay ku baacsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale waxa uu baaq u diray dhammaan shacabka reer jubbaland inay kala shaqeeyaan la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab si buu yidhi ammaanka uu noqdo mid xasiloon ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee magaalada dhobley ayaa muddooyinkan dambe waxa ay wadeen howlgallo ay ku baacsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona muddooyinka ugu dambeeyey ee deegaanada hoos yimaada dhobley ay ka dhacayeen falal amniga lidi ku ah cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo saraakiisha ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay soo furteen xoolo ay dagaalamayaasha al-shabaab xoog uga haysteen dadka degmada waajid ee gobolka bokool warkan waxaa sii anba qaadaya cabdiqadar cabdiraxiin aadan howlgal qorshaysan oo ciidamada koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa milatariga soomaaliya ay ka fuliyeen qaybo ka mid a gobolka bakool ayaa waxay ku beegsadeen deegaano ay al-shabaab kaga sugan yihiin deegaano hoos yimaada degmada waajid ee gobolka bakool howlgalka ayaa intiisa badan waxa uu ka dhacay deegaan u dhow degmada waajid ee gobolka bakool sida ay saraakiishu inoo xaqiijiyeenna waxay halkaasi loogu soo sheegay in al-shabaab ay ku qaadayeen waxay ugu yeereen sakawaad xoolo aad u tiro badan ayaa la sheegay in al-shabaab ay ka ururiyeen dadka deegaanka waxayna shabaab sheegeen in xoolahaas ay usii qaybin doonaan dadka fuqarada ah oo aan xoolaha haysan saraakiishu waxay sheegeen in maalmahanba ay wadeen in ay ka hortagaan xoolahaasi wuxuuse sheegay in dadka markii xoolaha loo celinayo ay baqdin ka qabaan al-shabaab waxaase taas uu beddelkeeda sheegay inay lacag ugu beddelaan sidoo kale wuxuu sheegay sargaalkan in howlgalladana ay sii wadayaan ilaa maainta al-shabaab ay ka sifeynayaan deegaanada hoos yimaada degmada waajid maya maya dadka shacabka si fiican uma mara karaan xoolahay ka aruurinayaan ay hasa wadaan doola dagaal ma wadaan doola dadweynaha dadka xoolaha laga dadweynaha xoolaha lagaga qaadayo oo waxawaaye masaakiin xoolaha kaga dhacayaan bay wadaan weeyaha dagaalo oo hadda foolku fool ah oo ciidamada ku dagaalayaanba ma wadaan dhibaatooyinkaasa ku meeji ku jirto waxawaaye dadweynaha xoola kaga qaadayaan maayo dagaalo oo hadda foolku fool ay wadaan ma jirto dagaalo tuugeyt laba wadaan oo xoola kaga qaadayaan wallahi wallahi siday xoolahaas meel qaran waan ka aruuriyan say tilmadii hore xoolaha u aruuriyeen oo sanadkan xoolaha uma qaadi lahaayeen dadka meelo badan bay dhaheen meelihii dowladda joogtay gudahooda ku qabsadahii dowladda dhinaca dowladda etoobiya ha noqotee dhinaca maamul goboleedka etoobiya ha noqotee dhinaca dowladda soomaaliya meeshii noqotay dadka hoogaha meeshii amnigii ka helayeen ba hoogaha uga qabteeno laakiin masaakiintii kale deegaamada kala joogtay wadooyinkana waa inay magaalooyinkala joog u socdaan waa u diideen xoolihiina way ka aruurinayaan milatariga soomaaliya ee ku sugan deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada gobollada dariska ah ee baa iyo bakool waxay maalmahan kordhiyeen howlgalladooda ka dhanka al-shabaab al-shabaab ayaa waxay maamulaan deegaano badan oo hoos yimaada magaalooyinka xudur waajid diinsoor iyo baydhabo oo dhammaan ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya mahadsane saaxiib ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee geesa gobolka gudaha ee maamulka jubbaland ayaa sheegay inaysan haysan amar ay kusoo qaban karaan qaar ka mida mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland sida warkan ay ku faahfaahinaysa ayaa noorxisi iyadoo dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka la geeyay qaybo ka mid ah deegaano ka tirsan maamulkaasi jubbaland waxaana jira warar soo baxaya uu sheegaya in ciidamadaasi dowladda ay laga dejiyay jubbaland inay doonayaan inay mataxaabiyaan hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe haddaba arrimahaasi waxaa beeniyey faarax maxamed cali oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada xooga dalka ee gobolka gado wuxuu haatan uu ku sugan yahay magaalada garbaheero ee gobolkaasi gado waxa uu sheegay in sababaha ciidamada xooga dalka loo geeyay jubbaland ay tahay inay meesha ka sifeeyaan al-shabaab oo ku sugan gobolka gado iyo deegaanada la dariska ah sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ay yihiin kuwa qaranka meesha loo baahdana la geyn karo markaasi ujeedadooduna uu sheegay inay tahay in al-shabaab ay la dagaalamaana wuxuuna meesha ka saaray islamarkaana beeniyey in ciidamadaasi ujeedkooda uu yahay inay mataxaabiyaan hogaamiyaha maamulkaasi jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe runtii gobolka gado waxaa ka socda howlgal ay wadaan nimanka ciidanka militariga soomaaliya waana waajib in ciidanku macnaha dalkooda iyo dadkoodaba ay xoraystaan waana waxay kitaabka jaamaca u mareen taasna waa wax aada loogu farxo aad baan usoo dhaweynaa runtii weyna daadi baan leenahay la hadda hadday imaadana aad baan usoo dhaweynaa uguna tacabtuweynaa magara walal ciidamadu ciidamadu dalka muhiimada ciidamadu dalka waa ciidamada dalka ciidamada dalkana boodar kasta iyo iyo macnaha gobol kasta inay tagaan waajib saaran waaye waxaan umalayna aad anigu shaksi ataa gol yahay inay shaksi soomaaliya ataa garanayaan laakiin ciidamadaas inay ciidamada qaranka una socdaan inay dalkooda difaacdaan gobol kasta oo soomaaliyana ay tagaan bay ciidamadaas kuley de waajibkooda iyo shaqadooda inay gutaanna waa waa wax aan su-aal ka taagnayn waaye marka umalayn mayna inay shaksi doonaya nimanka ayaa dalkooda difaacanaya maya gobolka gado ciidamada soomaaliya kuma joogaada gado kuma ekaanayan gado ciidamadan jubbaland horta gado waa gobol jubbaland kamid a jubbalandna jubbaland nidaamkeeda iyo shuruucihii ku shaqaynaysay ee macnaha ee ummadda soomaaliya anfixi waayey unbaa hadda jubbaland oo keenay meesha hadda ay maraysa isqabsiga faraha badan baa laga sifaynayaa oo dawlad nool oo ummadda soomaaliya anfacdo ma loo dhisay maana jubbaland waa jubbalandkeeda hadalkani ayaa imaanaya iyadoo dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka laga dejiyay gobolka gado ee maamulkaasi jubbaland
maamulka gobolka gada ayaa sheegay in haddii dowladda kenya ay joojin weydo faragelinta ay ku hayso gobolka ay ciidamada ay ku amrayaan inay weeraraan waddanka kenya waxaas mar kale waxaa faahfaahinaya xasan axmed maxamed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka guud ee maamulka jubbaland ee taageersan dowladda federaalk soomaaliya ahna madaxa amniga iyo siyaasada gobolka guud ee maamulka jubbaland cismaan nuur xaaji oo ku macdhan macalimow oo ciidamo dowladda federaalk soomaaliya ageysa degmada badaxa oo gobolka guud ee maamulka jubbaland meel fakaraa kula hadlayay ayaa sheegeen dowladda kenya ay dayso faragelinta ay ku wado gobolka guud ee maamulka jubbaland isagoo badaxa uu kula hadlayay ciidamada halkaas dowladda federaalk soomaaliya ay geysa ayuu sheegay in haddii dowladda kenya ay joojin weysay faragelinta ay weerari doonaan magaalada nairobi caasimada waddanka kenya
amarka aad fulinaysaan waa amarka dowladda lama rabaa marka wax kale oon jirin in lagu darsado waxaa tihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed degmada badaxa oo shacabka degan waad aragteen markaan hadda imaanay say dowladdu u jecel yihiin noo soo dhoweeyeen waxaa laydinka rabaa waxa xasilinta aad u tihiin waa degmada shacabka jooga inaad mas-uul ka tihiin inaana xabad lagu dhex ridin cidda ku ridaysa inaad tilaabo ka qaataan waxaan idiin sheegayaa ciidankan nimanka hadda madheero dhex galay hala weeraro dowladda ma soo amrin annagana ma amrin hadda dowladda hala weeraro weli maydin tirin annaga maydin ruura hala weeraro iyagoo magaalada bil iyo ka qaata oo maxaan ku idhahdaa ay qaaskooda iyo qashinkooda waxooda ka gata soo saldhig xabadka maysan bilaabin ma gacmaha laga laaftay waad la dirirteen nina waad ka disheen labana waad ka dhaawacdeen waxaa hadda bariiska linkugu dhiibi maaha ayaga kaligood maaha degmada balaxa waxaa gacanta ku hay dowladda soomaaliya adinkaana mas-uulkaga ma laydinku dabagalay mar dambe taliyihiina la weydiinaya waxaa laydinka rabaa amarka la heshiiyey inaad qaadataan kenyana waxaan u sheegaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku gabanaya oo maxaan ku idhahdaa ee ka soo arbushaya saldhigga badaxaawa sax ma ahan arrintaas madaxda kenya hadday ku og tahay waxaan samayn doonnaa in halkan aan ka arbushna annaga madaxda kenya waxaan samayn doonnaa haddii arbushkaas ay amar ka qaadan weydo inaan halkan ka arbusnaan samayn doonnaa hadday amarkaa fulin weydo waxaan ugu digaynaa dowladda kenya deris baa nahay waxaan ilaalinaynaa wanaagga waxaan ilaalinaynaa nidaamka nidaamkaa ilaalisa in saldhiggeeda laga looga noogala soo baxa oo nagala soo arbusho ma yeelayn waxaan u dulqaadanaynana maaha kenya deris baa nahay derisnimada ha ilaalisa hadday ilaalin weyda waxaan amrayaa ciidankan inay nairobi ka casheeyaan magaalada badaxaawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland waxay martigelinaysaa ciidamo iska soo horjeeda oo kala taabaxsan dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada jubbaland ee daraawiishta ay ku sugan duleedka magaalada badaxaawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland waxaana dhowja halkaas ku booqday wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo baxsadka ah hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya warar kala duwan ayaa caawa ka soo baxaya gaari ay saarnaayeen dhalinyaro ciyaartay ahaa oo maanta ku rumaya duleedka magaalada caynabo ee somalilan sida warkan uu ku faahfaahinaya wakiil wareedka reediyo cadaado ee gobolka sanaag ee somalilan axmed canshuur xilliyada xagaaga ah ay iskuulaadku xiran yihiin iyo xilligaay fasaxa ku jiraan ay ka baxaan imtixaanka teeramka ayaa ardayda kubadda ciyaarta waxay u kala gooshaan gobollada iyo degmooyinka iyo weliba magaalooyinka kale ay saaxiibada la yihiin maanta ayaa shil gaari wuxuu ka dhacay duleedka magaalada caynabo shilkaa gaari ayaa waxaa saarnaa dhowr iyo labaatan arday ah oo iyagu markaasi ah tiimka kubadda ciyaara waxayna saarnaayeen gaari noohaa gaarigaasi noohada oo ku soo socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ay doonayeen in ay la soo ciyaaraan magaaladaasi ayaa gaarigaasi noohada la gudoomay waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo dhowr iyo toban qof oo qayb ka mid a loo qaaday magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaana markaasi goobtaasi soo gaaray oo shilkaasi ka dhacay qaybta booliiska ee gobolka togdheer ee somalilan arrinta si kastaba ha ahaatee shilalkani aada ayay ugu badan yihiin iyo ardayda iyagu ciyaarta kubadda cagta una kala ciyaarta gobollada kala duwan ee somalilan iyo weliba kuwa kale ee soomaaliya ay ka mid tahay gobolkani sanaag gobolka sool iyo weliba gobollada kale ee puntland markaasi ardayda kubadda ciyaarta ee iyagu futboolka ah inayna markaasi ay kala lahaayeen ayna kala lahayn maamuladan haatan dalka ka jira ay iyagu isu dhex maraan si ay markaasi qoladaasi maanta gaarigu la gudoomay ee kubadda cagta ciyaarta oo kala ciyaaraya magaalada laascaanood ayaa shirkaasu la kulmay waxaana haatan dhaawacoodii lagu daaweynayaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waa axmed cabdulaahi ciise axmed cashuur degmada ceelbo ee gobolka sanaag guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii habeeneed kala socoteen raadiyo wacdaad oo warkan warka xigeentan ku kulmi doono isma dhaafno